xarunta agoonta alfirdos ee magaalada baydhabo ay wax ku barataan in ka badan kun arday oo agoon ah ayaa waxaa la gaarsiiyey agab waxbarasho oo ka kooban kun xabo oo boorso ah buugaaga shan kartoon ah iyo hal kartoon oo qalimaan ah sacdiye maxamed oo ka mid ah gabdhaha muxsiniinta kana mid ah ganacsatada soomaaliyeed ayaa agabkan waxbarashada ah ugu deeqday ardaydani agoonta si ay ugu dhiirigeliso waxbarashada ay ku jiraan ustaad cabdifataax oo ka mid ah macalimiinta kuna hadlay afka xarunta agoonta alfirdos ayaa ka mahad celiyey isagoona sheegay inay la shaqeynayaan cid walba oo muxsiniin ah oo arrimahan agoonta ka caawinaysa waxbarashada iyo agabkaba alxamdulilaah ilaahay subxaana wa tacaala mahad u sugnaatay waxaa la joognaa ardaydii agoonta alfirdows baydhaba jannaay maanta ardaydoo dhan way kulman yihiin wiilal iyo gabdho wixii farbar aha wixii iskooley ah dhammaantood waa laisku keenay saa ujeedaanna maanta gabar ahlulkhayra walaasheenna ah magaceeda la dhaho sacdiye maxamed oo muqdisho ku nool ganacsato ah ah waxay ku soo sadaqaysatay alaabtaan aa ujeedaan agabkii waxbarashada nin walboo boorsaa la siiyey hal boorso iyo qalin iyo buugaagaa la siiyey nin walbo saddex xabo buugay u gaartay waxayna soo gaarsiisay walaasheen khayr allah siiyo kun xabo oo boorsaa iyo hal kartoon oo qalina iyo shan kartoon oo buugaagayna soo gaarsiisay ardayda ha u qaybeen waa ujeedaan way wada faraadsan yihiin maanta marka waxaan leenahay walaasheena hooyadeeda oo geeriyootay ee u sadaqaysatay waxaan leenahay walaasheena sadaqada allah ka aqbalo walaasheena sadaqada allah ka aqbalo hooyadeeda jeceshahay uu qaftay hooyadeedana allah u gaarsiiyo hooyadeeda qabrigeeda rawdatu min riyaad ljanna allah uga dhigo hooyadeeda ilaahay subxaana wa tacaala ee soo xasuusatay ilaahay subxaana wa tacaala qabrigeeda ha ugu nuuriyo nin walbo wax ku barto wixii lagu bartana sadaqa jaariya allah uga dhigo walaasheena ganacsato waaye waa gabar hadda soo baxday ilaahay subxaana wa tacaala xoolaheeda allah u barakeeyo ilmaheeda allah u barakeeyo ninkeeda allah u barakeeyo fikirkeeda allah u barakeeyo shaqadeeda allah u barakeeyo masaakiintan agoontan ee soo xasuusatay ahlulkhayr waaye ilaahay subxaana wa tacaala adduunkeeda iyo aakhiradeeda allah hagaajiyo adduunkeeda iyo aakhiradeeda allah hagaajiyo sadaqadana maqbuulo allah uga dhigo sadaqadana maqbuulo allah uga dhigo waxaan leenahay jazaaka allahu khayran walaasheena sacdiye waxaan leenahay allah ku barakeeyo muraadkaada addunya aakhira allah sakhiro walaalaha muslimiinta muxsiniinta ahlulkhayrka waxaan leenahay walaasheena sacdiye ku daysada sacdiye maanta agoontan ee ka farxisay annaga ee naga farxisay ayadana ilaahay subxaana watacaala adduunyadeeda aakhireeda hagaajiyo ardaydan waa agoonti waa waqaf meeshay joogaan hawshooda waa waqaf sadaqaadkii muslimiinta wax lagu baraa raashiinkooda cuntadooda mishaaraadkooda wixii agoonta loo aruuriyo masaakiinta loo aruuriyo muslimiinta laga aruuriyo aa la siiyaa marka waxaan leenahay mar walba garabkiina u baahannahay sacdiyana ha lagu daysado sacdiyana allah barakeeyo inti muslim oona taageertana allah barakeeyo dhismihii meel wanaagsan oo mara jazaakum allahu khayran dhismahaas nala dhamaystira dhulkii waqafka nala dhamaystira wax walba nala dhamaystira haddaan nahay reertaha charity foundation waxaa diyaar u nahay wakti walba inaa muslimiintaas la shaqayno aqoontaas iyo intii khayr wadana aa garab siino garabkiina wax ku nahay ilahay xaggiisa wax ku nahay xaruntan alfirdos ayaa ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ku yaala magaalada baydhabo kuwaasi oo wax lagu baro cilmaha agoonta ah